ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحديث الثاني حديث كلاباد مروي وايكيل وريي عن أنس بن مالك أنس بن مالك أيها لقى وريه رضي الله تعالى عنه الله كرر له النقداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي أيو حقي سكوريي فيما شيء نبي سجنا وريي لحديثه عن ربه نبي وحو إلهي كوريي حديث وحديث القدسي قال وحا إلهي hadalkan waxuu kusoo dhamaystir maqaaladaas dhamayso ilaahay wuxuu yidhi idaa taqaraba hadduu soo dhawaado alcabdu addoonka ilaya aniga xaggayga hadduu soo dhawaado shibran hal taako wuxuu yidhi ilaahay hadduu aniga addoonka xaggayga hal taako u soo dhawaado taqarabtu waa u dhawaadaa ilayhi ay ila alcabdi aan u dhawaadaa u ilaahay leeyahay diraacan hal dhudhuna u soo dhawaaha wa idaa taqaraba hadduu soo dhawaado ilaya aniga xaggayga ilaahay wuxuu hadduu iisoo dhawaado addoonkayga diraacan hal dhudhun hadduu iisoo dhawaado taqarabtu waa u dhawaadaa minhu baacan waxaan u dhawaadaa hal baac waxaa waaye gacanta jeexaan oo kaletood oo jirka maaragtay qofka bini aadamka jeexaas oo kale gacanta la taago ayaa baac laydhaha wa in ataanii hadduu ii yimaado addoonka ilaahay wuxuu leehay hadduu ii yimaado yamshii xaalow soconaayo isagoo tartiib u soconaayo iisoo socda hadduu ii yimaado ataytuhu waa u tagaa ilaha dhahayo addoonkaan u tagaa harwalatan degdeg anagoo u degdegaan u tagaa xadiidkan waa xadiid mujaahadada iyo baabka waxaan kusoo jirnay in qofka naftaantiisa la ijtihaado ee uu cibaadada iyo daacada ilaahay ku ijtihaado oo qofku hadduu ilaahay daacadiisa ou la yimaado biqadri hal taako ilaahay wuxuu leeyahy waxaan usoo dhawaadaa hal dhudhun marka dhawaashada ilaahay masaafo oo maaragtay la yaqaan ma lagu xadido maxaa laga wadaa marka midaan ilan ilaahay aa dhahow haayo hadduu addoonka iisoo dhawaado marka ilaahay ma waxaad ugu dhawaanaya meel ou joogadu tegayso haddii ay jiri laheeday dadka dhamaa wada ordi lahay waa la wada aadi lahay macnaha waxaa waaye addoonkayga hadduu daaco la yimaado isagoo ay adeecsan biqadri shibri hal taako inta bini aadamka socdo hal taako wax ka dhib yar maa jiro ilan qofka hal taako waa inta lugtiisa ay qaado intaasoo kale hadduu xaggayga daaco u soo aado anigana raxmadayda iyo makfiradayda iyo karaamada aan sii haayo hal dhudhun aan usoo dhaweyha manaa inta isagu ka rabay ka badan aan usoo dhaweyha markuu addoonka la yimaado daaco qadarkeedu ay la-eg tahay hal dhudhun anigana waxaan sii haa hal baacoo kale manaa waxaa waaye abaalgudka isaga uu addoonka la yimiday badana ilahay kusii uhaayo marka masaafadu marka dhinacaasay aad ma aha masaafadii marka la yaqiinay oo dhulka iyo tallaabta ahayd ma aha waxaa waaye haddaad daacada ilaahay aada la timaadid hal qayb ilaahay kuu soo dhaweyha haddaan si kale u suuradayno oo macnaha bini aadamka ou gara karo aan bal ku suuradayno waxaad la timiday cibaado yar qofka wuxuu yihi nabigeena cala slat slam xadiidku soo arooray addoonku haddou luqmad laqo hal luqmad ee uu yidhaha alxamdu lilaahi ilaaha ku shukriy ilaahay dambi dhaafan riwaayo kala ahayd qofkan hal luqmad maxau ku xuso luqmad marka uu laqay alxamdu lilaahi waa kelmad keeni karto toban xasanaad maxaa ilaahay agtiisa uu ka helay dambi dhaaf dambi dhaafkan marka xisaab marka iyo hal xasanoo la timid oo luqmada kelmadda alxamdulilahi ay tiraa miqdaarka isu jiri karaan adiga xisaab marka adiga adiga daaco ilahay maxaa la timiday wuxuu qofkaan ilaahay adeecay inuu luqmadow cunay ilaahay ku mahadiyay ilaahay muxuu ugu bedelay dambi dhaaf marka ma loo baji mas ma loo badin marka waxaa waaye masaafadii oo lagu lagaaga dhigay iyadoo caqliya waa kaasaa marka haddaad la timaadid hal dhudhun oo masalan ka soo qaad shaygaad cunaysay nadiifnimadiisii adoo ilaahay ku mahadiyey adoo ilaahay daacadiisa ula jeeda waa saddex marka hore waxaad u cuntay nicmo ilaahay aad cuntay waa ku mahadisay marka labaad xalaalaad ku dadaashay marka saddexaad waxaad u niyeysataba in cibaado ilaahay dartiisa oo shaygan waxaa istiri qofka muuminkaa almuumin lqawiyu khayru min aldaciif sow nabiga ma dhihin qofka muuminkaa oo xoog gale waa nicmo binian marka xoog cibaadadiisa ilaahay uu hesho bal cuntada cun adi marka cuntada maxaa u cunaysaa daaco ilaahay amaba waxaa kasoo qaadaaba waxaa daacada ilaahay hadda inta la yaqaano caqligeena ku suuradaysan karno cawada saxuura cun saxuurtaa maxaa u cuntay inaad berri soomtid soonka berri soomaysa waa daaco ilaahay cuntadaa marka cawadaa cunaysid berriha gaajoon suxuurtana weli barake aheyd oo la sheegay wa maca daalika daacadan maxaa u samaysay cuntadaa u cuntay daaco ilaahay ilahay marka waxuu kaa siihaa dambi dhaaf iyo khayraad fara badan marka waxaa waaye shaygan ood ilaahay dartiisu sii samaysay waa waxaa waaye waxay kutusaysaa macnaha macaanidii a waxay laguga cabiraa waxaa lagaaga dhigay taakoo kale marka ilahi waxau yihi idaa taqaraba addoonkayga hadduu soo dhawaado ilaya aniga xaggayga shibran taako u soo dhawaado haddou hal taako qadarkeedoo kale oo daacaa la yimaado taqarabtu ilayhi diraacan waxaan u dhawayhaa hal diraaca oo dhudhunki ayaan miqdaarkeedoo kale aan raxmadda u dhawayha saasoo kale ayaan u dhawayha waxaa riwaayo kale kusoo aroortay oo xadiis bukhaariga iyo muslimka kusoo arooray ahaay in xadiisulqudsi ilaahay laga wariyey oo nabiga ka wariyo u ahaay anaa cinda danni cabdii bi ilahay muxuu leeyahay anaa cinda danni addoonkayga malahiisa agtiisaan ahaday addoonkayga waxuu ii maleeyo ayaan agta ka ahay macnaha haddau khayr iga malaysto khayraan u ahay haddau aniga khayr iga maleeyo khayraan u ahay marka maxay noqota marka wa anaa macahu idaa dakaranii ilahay wuxuu leeyahay ilahay addoonkayga macigiisaan ahay haddau anigii xuso oo ilahay maruu kaa maqan yaha maa jiro macnaha waxaa waaye anaa macahu marka maxaa laga wadaa haddau aniga i xuso anigana raxmadayda iyo waxaan u dhawayhaa maarata makfiradayda maxaa yeele waxaa soo arooray ilahay qur-aankiisa ku yidhi ina raxmatallaahi qariiban min almuxsiniina raxmadda ilahay ayaa loo dhaweeyey kuwa muxsiniinta oo daacada la yimaadiin marka adiga qadarka aada la timiday oo kale ilahay kusiihaa haddaa marka adiga ilaahay aada cawda adeecdid ee adoo cawada adeeca birri subaxaad shaqo jirsatid waxay u badan tahay inaad waxay soo heshid irsaqaad doonatay in ilaahay kuu sahlo xataa irsaqi aad soo heshay waaba kugu yaraadaba laakiin ilahay hadduu kuu barakeeyo ma yaraanaa irsaq ilahay barakeeya waa kugu filan yahay haddii ilaahay kuu barakeeyo waxba kugu filan wa waxama kaa hadlaysan waxaa suura gasho shay yar aad samaysay ilaahay dartiisaad u samaysay waxaa lagu dhaxal siihaa xasanaad aan cimrigaa dhammaanayn miitaal waxaad ka soo qaadaa islaanta cawada qabta adiga waxaad u guursatay adiga aada macsi ka nabadgeshay raaxo keliya maaha waxaad fikirta marka in ilaahay owlaad saalix kaa sheego ficilkan adiga naftaada xataa aad ku raaxaysanaysay wuxuu kuu ahay laakiin daaco ilahay u niyeysatay sunnadii aad soo martay maxaa ilahay kugu arsuqay cunug weligaa kuu duceey faraciisa inta uu cibaadaysanaayo adiga ma lagu dhigaayo miisaankaad ku socdo maxay noqotay marka waa shay yarood la timid ilaahkiisa maxay noqotay waa lagu badshay marka fiir marka mas'alada marka lagu leeyahay ilaahay addoonka marka uu iisoo dhawaado waa u badiyaa macnaheedu waxaa waaye adiga daaco yar haddaa la timaaday aqbalka ilahay lagu daray asaa badaha haddooba shayga ilaahay aqbalo ma yaraado wax ilaahay aqbala ma yaraanayaan wax ilaahay aqbala ma yaraanayaan marka taas waa saasa waxaan marka dhahnay xadiidkan waa xadiid ulqudsi waxaan ku naqanaynaa hadallo aan hore usoo marray oo kitaabka awalkiisa aan kusoo marray xadiid ulqudsi iyo xadiidka nabiga iyo qur-aanka farqiga u dhexeeya sheikha laftiisa ayaa noo soo qaaday waxaa waaye qur-aan waxaa la yidhahda lafdigiisa iyo macaanidiisa xagga rabbiga ka timid ta'wiil ma lagu darsan karo xaraf wax ma lagu ziyaadi karo sida nabiga xagga ilaahay oo uga yimid oo nabiga noo soo gaarsiiyey qur-aanku marka waa mucjis haddana oo waxa waaye bini aadan isma saar saari karo sida qur-aanka u dhawaaqaayo qof kastee bini aadamka ugu cilmiga badan ugu caqliga badan ee ugu afcarabiga badan isma saari karo qur-aanka mucjis waa qur-aanka mucjis waa ma la keeni karo waa labo waa sifada labaad oo qur-aanku leeyahay sifada saddexaad oo wata qur-aanku waxa waaye qur-aanku taabashadiisa iyo qaadidiisa iyo maarata akriskiisa waa wada cibaado kitaabkan qur-aanka markaad kor u qaado waa cibaado haddaadan weyse qabin ma qaadi kartid marka haddaadan weyse qabin haddaadan qaadi karin macnaa cibaado waa haddaad junub qabta ma taabo kartid cibaadaad ku jirtaa marka qur-aanku marka maxuu noqday akriskiisa taabashadiisa kulligiis ku camalfalkiisa waa wada cibaado lafdigiisii xagga rabbiyow ka yimid waa mucjis oo bini aadam isma saari karo oo adiga xafid kaama rabin ilaha ballan qaado xadiidu lqudsi iyo xadiidka nabiga labadaba qur-aanku waa waxyo xagga ilaahu ka yimid kuwaana waa waxyi oo ilahay agtiisa ka yimid xadiidulqudsiga ilahay xaggiisu ka yimid laakiin sida qur-aanka maaha marna nabigaa cabiro marna sida ilaahay uga yimidaa nabigu u sheegaa maala markii lagu leeya fii maa yarwiihi can rabbihi waxuu xagga rabbigiis ka wariyey in lafdigii oo sidii ilaahay u yiri ou nabiga noo soo gudbiyo iyo inuu nabiga cabiro labadaba waa imaahaysaa marka waxaa waaye nabiga ayaa cabira marmar oo isagoo dhahaayo ilaahay sidaas saasou khalqigiisa yiri saasuu khalqigiisa yiri lafdiga nabigaa cabirow haayo markaas laakiin maxay tahay waa macaani waxyi nabiga loogu sheegay ee nabiga uu kuu cabirayo marka qur-aanka waa ka bedelan yahay mug qur-aanka ilan lafdigiisii xagga ilaahu ka yimid nabiga wax ma ku darsan laakiin kan waxaa waaye waa ku darsi kariya ra'yigiisii lafdiga nabigaa marmar yeelahayo marna xagga ilaahu ka yimid waa ku khilaafsaya marka qur-aanka mar labaad xadiidulqudsiga taabashadiisa ma aha bahaaro ma u baahno kitaabada kaloo lamid ah cilmiga waa labo marka saddexaad xadiidulqudsiga ku camalfalkiisaa cibaadaa akrisiisu cibaado maaha laakiin qur-aanka akrisiisu cibaado wa waa kala bedelan yihiin qur-aankan qofka ka jaahila een macaanidiisa aqaan hadduu ku dhawaaqo xasanaada laga siiha laakiin xadiidulqudsigaan markaa ku camal fashaa lagaa siiha ee beriga inta akrisid sida aayad qur-aan oo akrisid ku wardilaysid ma aha marka maka bedelanya mase maka bedelna nabiga xadiidkiisa waxaa waaye isagana waxyi waa ilahay qur-aankiisa maxuu ku yidhi in huwa ilaa waxyu yuuxaa nabiga wuxuu ku dhawaaqa o dhan waa waxyi ilaahay laakiin nabiga cabira waa wuxuu nabiga cabira waxaa waaye marka ilaaha ku ilhaamiyo maarata waxyaan u siiyey marka xadiidka waxau lamid yahay xadiidulqudsiga laakiin wuxuu uga bedelan yahay xadiidulqudsigu mararka qaarkood wuxuu ku imaanaa alfaada sida ilaah u yiri marna nabigaa cabiro laakiin xadiidka nabiga nabigaa wada cabiro waa kala bedelan soo maaha marka xadiidulqudsiga iyo xadiidka nabiga ayagu marka akhriskood ma aha tilaawo haddaad marka soo qaato kitaabkan bukhaariga ama riyaad saalixiinka soo qaatay akhrisato eed lafdigan kasoo bilaawda bogga kala dhamaysid ma aha cibaada akhriskiisa barashadiisa oo cilmi ahaan a u baranaysid ama ku camalfalkiisa oo cibaadada ee asaga akhriskiisa maaha tilaawadiisa maaha sida qur-aanka oo kale maaha qur-aanka waxa waaye markaad akhrisid ku dhawaaqdid ajiraad ku leedahay kan laakiin markaad ku dhawaaqdid waxaad ajir ku leedahay markaad baabu cilmiga gelaysid ood barahaysid ama aad ku camal falaysid ood qofka u sheegaysid oo leedahay xadiidkan saas saasaa loogu camal falo laakiin waa iska akhrihaa sidaa qur-aanka oo kale maaha waa kala bedelan yihin waa fahmi kartiin oo maleha marka xadiidkan marka waa xadiidu qudsi marka ilaahay wuxuu yidhi lafdigaan ku naqane idaa taqaraba alcabdu addoonku hadduu iisii hadduu iisoo dhawaado ilaya xagga aniga ilay soo dhawaado oo daaco uu igu soo dhawaado shibran ee miqdaara shibrin maarata inta lamid ah maxaa la yidhahdaa inta taaka la saaroo kale hadduu aniga xaggayga daaco ugu soo dhawaado taqarabtu ilayhi aniga xaggiisa waxaan u dhawayhaa oo maaragtay xaggiisa aan siiyahaa diraacan hal dhudhun ayaan aniga makfiradayda iyo dembi dhaafkayga iyo qabuulkayga ayaan siiha wa idaa taqaraba ilaya haddou aniga addoonka iigu soo dhawaado diraacan ay miqdaara diraacin inta la eg tallaabta maarata dhaaca oo dhudhun oo kale hadduu la yimaado aniga sawaabtayda iyo dembi dhaafkayga ayaan anigana sidoo kale ugu dhawaya hal baac ugu dhawayha wa idaa ataanii hadduu ii yimaado yamshi asagoo soconaayo ataytuhu waa u tegaa harwalan waxa waaye anagoo degdegaay waxaa waaye xadiidkaas soo marnay bilowga ahay oo kow marka baabu tawba aan joognay lallaahu afraxu bitawbati cabdi ilahay waa uga farax badan yahay qofkii oo maarata laaladiisa ay ka dhuntay ilahay marka qofkan muxuu soo qaabilay inuu dembigi ow lahaayo ou ka tooba keeno ilahay marka muxuu ninkaan ugu farxa leey ilahay waxaa waaye waxuu ka naxa iyo waxuu ka cabsaayo iyo le faraxa waxaa lagu cabiraa bini aadamka bini aadamkaa marka waxay rabaan helaan xoogaa farax iyo isla weyni iyo isu begiday gaalaan waa isu begaan laakiin ilaahay markii addoonkan tooba keen ma isubegaa ma aha ilahay ma isubegid iyo waxma ku siyaadi maayo laakiin muxuu ka cabiray sidii adiga aada ugu farxi laheeday ayaa sidaas oo kale qofku tawaab siiha maadaama addoonkan ilaahay makfiradii iyo tawaabtii oo u ballan qaaday oo soo qaabilow soo doontay bimansilati maxaa laga dhigay in ilaahay uu kugu farxayo maxaa laga dhigaa adigaa maxaa lagu jeclaysiihaa inaad daacada ilaahay doonata inaad tawbada ilaahay ku dadaashay asaa maxaa laga dhigay in ilaahay isaga uu ku farxayo marka waxaa fiiri waa waa kuu degdegaa muga lagu leeyahay haddaad daacada ilaahay kuda ma ku dadaashid ilaahay qabuulkiisa iyo raxmadiisa waa kuusoo degdegi waa kuusoo degdegaysaa ilaa aada gaarto marka dambe waa ka xadiidka soo maraynay oo uu yidhi hay maaragtay فإذا أحببته إلهي وحلا حتى أحبه أدونك سو زيادة أوضه إلهي إلهي كجعلاده إلهي مركو جعلاده كنت سمعه الذي يسمع به مقل كوح مقلا مقنا معناه مقل كاد إلها حفظه وحان إلهي كرها لها نكتال المغلمين إيش هذا وحان إلهي رالك أن كنا عيسو معايا نفتي أبدا عيسو نفتي هدي أجل مثلا إلهي لا عديس أي تماده أنت دي موسيقى لغاية مدريميز هذه أنت حان لغاية مدريميز ما نفتي ومرتب إلا وحان لوجيا نفتان وحا أي سنفرين ولا حان جرنوك على متى ولا حان جرنوك أي كولا متى شيء مركب وحوا إلهي دوك وحفظه وحوا إلهي عايديس أيو قفن كوسنا marka allahna geliyo rawaahu lbukhaariyu imaamu bukhaari ayaa wariyey alxadiidu saacid xadiiska saddexaad mar weyn waa kii la wariyey can ibni cabaasin ayaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma allah ka raali noqdee qaala wuxuu yidhi cabdullahi bin cabaas qaala rasuulullahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi nicmataani laba nicmo maqbuunun kuwa ka kadsoona waayo kuwa ka ay ku qarsan yihiin maqbuunka shayga oo shaki kaaga jira waayo shayga oo kaa daboolan oo aan la dareemi karin waayo oo macnaha saad u malaynaysid si aan ahayn ku imaanayo fiihaa fiihimaa labadaas nicmo dhexdooda dadku kuwa ku kadsoomeen waaye kaiirun min annaasi dadka intooda badan maqbuunay ku yihiinoo waxna ay ku kadsoomeen maxay tahay asixatu walfiraaqu labada nicmo kadsoomid waxaa waaye wax shay u malaynaysa aan ahayn kasoo qaad waxaad tiri jidkaana damar jidkaana waxaa istiri gurigeeda u dhowyahay markaas kan maagta qaad jidkaa kul dheeraa macnaha kusoo qaldantay marka macnaha kadsoonka waxaa waaye waa ku qaldantay qofaa suuqa badeeco soo qaatay suuqa wuxuu yimid badeeco badeecada waxa islahay neefkan ku gadnaayo deynta iyo kulli isaga bixinaysaa neefkii badeeco isaga bixiya iska dhaafe isaga safarkiisa ku filaa waay waa kadsoomid macnaha wuxuu u malaynaya waxaan ahayn uga soo baxay wax ow rabe waxaan ahayn uga soo baxay macnaha waa kaa daboolan shay kaa daboolan oo adiga aad aado kala waa shay kaa daboolan aado kala waa kasoo qaad gabadaa dacwad inaad guursatid gabadh waa kula quxoon tahay waxay wadataa jilbaabay wadataa shareecada islaamaa ka muuqato dabeecada mugay kula hadasho afkeeda xalaawa waa caawaad guursatay markaad gurigaystaa waxaad malaynaysa waxaan ahayn kasoo baxay waxay noqotay marka shay waxaa waaye waxaad u malaynaysa waxaan ahayna ka yimid ma aha waa khayaanta keliya na qabniyaa lala waxa saas oo kalea oo aadan malaynayn oo aad ku ajarantay soomaaliya markaan jilcino waxaa waaye waa ku ajarnay qofkaan waxaad u malaynaysa waxaan ahayna ka yimid marka laba nicmo bini aadamku waa ku ajaran yihiin inay nicmo taha ma u malaynayaan laakiin goormay ogaanayaan bacda firaaqihimaa dadka markay tagaan labadaas nicmo ay ogaanayaan qofku markau maanta dhalinyar yahay oo caafimaad qabo ma ka dhaadhici kartid war nicmad haysataa maxaa firaaqa baabagumuudaan ah lacagba ma hayso ma shaqayso anaga ilmamadihi xaasmadihi wax kaloo ku tusaan caawa markuu mashquul noqdo ee shaqo oo helo leedahay xaasma doonahe markaan firaaqada ahayba xaaska ma jirin hadda maan ka gaaraan ila markaa business oo noqday adduunya u dhex gale ama shaqo gale ama jaamacad gale haye waxaa la shaqo hebla doono shal markaa firaaqa maxaa u doona waay marka waa ku kadsoonyi macnaha firaaqada maxaa u malaynaya inaad iskasii jirayso ma jirayso caafimaadka maanta markaad jiratid qofka wuxuu ku fikiraa hataa caafimaad qabi lahayd intaasoo qur-aan akri lahayd intaasaa sadaqaysa lahayd midhiblaa ku shaqay lahayd shala markaa caafimaadka qabto waxaa hadda jeclaa aada jeceshaa inay kuu noqdaan shala markaa firaaqada caafimaadka qabto ma samayn jirta ma samayn jirta beriyaa samaynay beri damaa samaynay beriyaa samaynay kasoo kaa lagaa soo qabsaday marka labada nicmo marka maxaa waaye bini aadamku waa ku ajarayna soomaaliyadaan ka sheegna saas waa nicmataani laba nicmo maqbuulun dadka kuwa ku ajaran waayo fiihimaa soomaali markaa sii jecel fiihimaa kasiirun min annaas dadka intooda badan asixatu walfiraaqu labadaas nicmo dadku waa ku ajaran yihiin macnaha naftaan inaad la dadaashaa lagaa rabaa ka faa'iidaysta maha ku jirto ka faa'iidaysta الحديث الرابع حديث كافرات مروي واكي لوري عن عائشة رضي الله تعالى عن عائشة لقوريي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوهي يقوم كي استاغ من الليل هبينك حتى تفضر قدماه إلى أي كدل دلاعان لبديس قمدود أما لبديس عربط كمدو حوايا أنت قوبك كوسيس قوبك وحي كوسي أيا دل دلاعي لأن قفك ممكن تاغناش لك بلطو عربت ولا ما كنت دلاعيس مركا نبي ساسو أهاي مركا سي قبدي الله هذا شو حيكتري عايشة نبي ويدشي فقلت وحنكو يريتري له نبي وحنكو ده لما محايبات تصنع هذا maxaad u samaynaysaa nabiga ilaahayow mid dhacan oo inaad isdeshida ood israfaadisid maxaad u samaynaysaa walxaal qad gafara allaahu laka iyadoo ilaahayba oo hore kugu dambi dhaafay maa taqadama min dambika wamaa ta'akhara ilaahay dembiga wixi horo iyo wax dambaba kaa dhowray macnaa waa kaa dhowra waa macnaa nabiga dembigow lahaa maaratay ma jiro dunuubta ilaahaba ka dhowraba marka ilahay dembiga waa kuu dhaafnay low waxa waaye ow kaa dhici lahayna xataa waa kuu dhaafnay le maa ta'akhara ku jirto waxaan waaga nabiga ka dhicina loo dhaafay waxaan waaga ka dhicina loo dhaafay macnaheedu marka maxay tahay kan horena makaaga dhaco oo kii horeon kaa dhicinna ilaah kaa ilaalishay ku dambana makaa dhacaayo waay marka waxaa waaye nabigiion dembi lahayn ayaa saas looga dhaafay nabiga muxuu ku jawaab hadalkaa ufiirsa marka qaala nabiga wuxuu yihi afalaa uxibu miyaanan jeclayn an akuuna inaan ahaado cabdan shakuuran addoon shukri badan nicmada ilaahay siiyey mid ku shukriyaha inaan naqda miyaysan ahayn ilahay nicmou siiyey dembigayga waa dhaafay oo macnaha waa laygaba ilaalisho kulligiis marka macnaheeduna askar jiifta ma aha iska jiif le nabigii oo la yihi dembi malihi aad jiif iska ilaalisha adigoo hubo oo dembi leedahay adna maxaad rabtaa jiifkaa weli sii rabtaa ad jiifkaa weli sii rabtaa bal waxaa suuro gasho adoo macaasida cawada ku dhex jiro inaa si kusii dhex urdi inaad ka tooba keenta iyo inaad wax bedela raadisid iyo naftaan taadaa miha aad qasbi laheede aad maxaad rabtaa tan waxay dhibaysaa ilahay gafuur raxiim waay nacam ilahay qur-aankiisa ku sheegay gafuur raxiim waay laakiin maxaa uga tegaysa dulcaqaadna qur-aanka ku sheegeen ilan kan uu ku sheegay yaa adiga kuu ballan qaada kan keliyaa lagu siihaa kan kale ma lagu siihaa yaa kuu ballan qaaday nabiga oo loo ballan qaada saas naftiisuu dhibaayo nabiga oo loo ballan qaaday aa naftiisaasuu dhibaayo adiga marka maxay kaa rabtaa waa marka kaa badan kaa rabtaa waxaad ka soo qaadaa nin shaqeeya hadduu shaqadiisa cawda u hihirayso ee uu soo dhibtoodo adigoo shaqo haysan ninkaas ee cawada lacagta uu soo shaqeeyo ku yaraata birtii lacagta waa ugu yartaha shaqo kale raadiha hadduu shaqada cawda lacagto kasoo ku yaraato shaqo kale raadi kii baaga muudaa maxaa laga rabaa ilan isagan waxba ma haysta marka kan waxau soo galayaaba ku yaraadeen adiga waxba makusoo geli waay waa sii jiifaa maya marka macnaheedu sii dabaalni waa markaas marka dau kala sii jiifto yaa kuu maqan waay marka adiga kii oo waxya soo helayba ku yaraato ordow haayo macnaa nabigii oo ballanqaad haystay a ordow haayo adigoo ballanqaad haysan isna hubtid inaad dembi leedahay ah haddana mararka qaarkood maxay tahay aad haddana waxaa ka jiiftaa cibaadada ilaahay nabiga marka wuxuu yihi afalaa akuuna miyaanan jeclayn an akuuna inaan ahaado cabdan shakuuran cibaadada markaan usoo naqana marka cibaadadu imaamu nawowi markuu ka sheekeynayo saddexay uqaybsaa hora qofa qaylaha imaa imaamu nawowi wuxuu yihi cibaadada la samayhaayo ikhlaas ahaan saddexay uqaybsantaa wy cibaado tijaare ah waa cibaadada waxaad istiri waxaan samay ilahay waxaasa ku siiyay cibaadada noocaasa waxaa la yidhahdaa tijaara la yidhahda business waa waa hadda adoo yidhaahdo alaabtaas daai siiso ana waxaasaan ku siiha waxaas daai qabato waxaasaan ku siiha waa dadka hadda shaqaala waxay sameeyaan ninaa shaqaala u tahay wuxuu ku leehay intaasoo saacdaa ii shaqasan lacagtaasaan ku siiha business waa waa lacag kala gadata adiga marka maxaa rabtaa ilahay haddaad cawda caabuddo dembi dhaafaa ka rabtaa inuu naarta kaa nabadgelishaa ka rabtaa jannadaad ka rabtaa cibaado business aad joogtaa marka adiga waaga cibaadada lagama gaari cibaadada ku xigta marka maxay tahay oo taas ka sii weyn inaad ilaahay aada isleedahay waxaa nicmadan oo ku siiyey waa ka xishootay waxaa tiri ilaahay nicmadan ku siiyey ma caasin kartaa ilaahay nicmadan ku siiyey ma caasin kartaa markaas waxaa waaye xishood aa wax ku samey weysaa xishood aa ku samey weysaa cibaadada kasii sarraysa marka maxay tahay cibaadatul axraari waa cibaadada nabiga oo kale asagay oo la yiri maxaa la yidhahdaa ilaahay waa kuu dembi dhaafay oo weli sii caabudow haayo sidii qof oo dembiga ka bato u caabudow haayo muxuu ka wadaa ilaahay allow nicmadii siiyey ana nicmadaan ku shukriyo haayo shukriyo marka u caabudow haayo macnaha markaa waxaa waaye aniga markaan janna lagu geliha iyo naara lagu geliha iyo maka hadlow hayso ilaahay cibaadadan nicmada u siiyey ana ku shukriha waxaa kasoo baxaya ninkaan ma fiiriyo waayo waxaa waaye marka maqaam la gaaro waxaa la yidhaha maqaamka sidiiqiinta gaaraan waay dadka culimada la yidhahdo sidiiqiinta dadka la yidhahdo waxa ay gaaraan waay cumar ibn khadaab iyo cumar waxaa isku karaa jareen maxaa la yidhaha abubakar sidiiq waa tartami jireen nin walba wuxuu ku tartami jira dhow kan khayr samee kan kale aa ka badisay cumar marka wuxuu weligay waxaa igu jiri jiray uri tartan aan ka daba ordaayo yidhi abubakar sidiiq maalina waxaa yimid dad fuqaraa fuqarada markay yimideen nabiga waa qaylisho wuxuu yidhahay dadkan hala soo kaalmee kan hala yeelo kan hala yeelo cumar bin khadaab intuu inta haysta nuskeeda u keenay markaas isagoo isdhahaayo wax kaa dambeeyo bergi makaa laga hormari karo waa yimid markau yimid nabiga wuxuu reey maxaa reebto wuxuu ir nabiga intaanaan keenay intoo kalena ilmeyga waa u reebay shi baa laga dhahay hay abubakaraa yimid ilmahaada maxaa u reebtaa le ilmahayga ilaahay rasuulkiisa u reebo ilahay rasuulkiisa ku fil waxba soo reebid mid waayo maxaa ku fil ilmihi maxaa usoo reebtaa hanti beriga maxataa maxay cunaayeen ilaahay rasuulkiisa ilaahay waxuu sii cunaayeen ad maqaam la gaari kara marka ma taha cumar weyn u dhaca maanta kabacdi haddaan abubakar ka daba orda anaa gardarro maanta nin maqaam la gaari kara ma aha maa maqaam adiga aa ku xisaabtami kartid maaha cumar bin cabdilcasiis oo kale taasoo kale ka dhacday waxaa la yidhi marka dawladnimada uu ahay hanti dhan ma lahayn hal mar kudkadal marada oo haysto iyo khamiiska oo haysto wax ka muqal ahayn haddii maanta oo u baahdo cumar bin cabdilcaziz in marada la dhaqo gurigoo joogaya khamiiska naag soo dhaqo dhah hadduna khamiiska qaadana marada la soo dhaqaa maxaa leeyahay ilmahaa dhashay amiirulmuuminiinaa tahaye maxaa intii u reebtaa leeyahay markaasuu yidhi wiilkayga laba lee waayo inuu ilaahay adeeco iyo inuu ilaahay caasiyo hadduu ilaahay adeeco ilaaha qur-aanka ugu ballan qaadi man yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wax ma iga baahan hor midi inuu ilaahay ballan qaade ani muxuu iga baahan yahay hadduu macsilow yahana ilahay macsiis ma u kaalmeyna maba u muuqata marka waxaa anaga noo muuqda anaga maxaa daba weynaa wiilkaad ilaa guryaa siisa iyo makanaa siisa iyo ninkaad ma u muuqda ilaahay keliya u muuqdatay marka maqaamka la gaaro marka lagu nabiga uu leeyahay afalaa akuuna cabdan shakuuran maqaam iska caadiya ma aha lafdiga iska fasir ma aha waxaa waaye nabiga wuxuu leeyahay aniga waxaan ahay addoon ilahay ku shukriyaa laakiin addoonnimadaas maxay tahay wax ilaahay ka soo hela aniga addoonnimo inta xataa naftaantiisaa nabiga ka xuduud rabbulciza addoon leh naftaan ma raalli garayhaayo maxay rabtaa ma dhahaayo maxay ku qaajoota ma dhahaayo nabiga waad ka warqabtiin dagaaladii marka qaarkood marka laga sheekay tago khandaq oo kale dagaalka ayagu ku jira wuxuu leeyahay ilahay waxa uu ballan qaada futuuxaad dadkana waxay cawada cunaani laayihin hataa munaafiqiinta waxyaabaha ay ku caayana kamid ahayd waxay leeyihin maa wacdana allahu ilaa guruura nabiga waxau noo ballan qaada waa kana waana kadiyo haaya waa kana masqushiyaan geli la-nahay asna wuxuuna leeyahay kanziga waxaan furahaynaa maxaa la yidhahdaa kunuusda oo futuuxaadkaasaan helaynaa oo kisre iyo ruom ayaan jebihaynaa magaalada yaa nabi joogi la-nahay nabiga maqaam kale muuqda muxuu dareemu haaya gargaarka ilaah oo ballan qaada inuu xaqiiqa yahay mana asaga shaki ma ku jiro gargaarka ilaah ballan qaade inuu xaqiiqa yahay markaasaad adiga naftaan taadaan saas inaad u ijtihaadaan laga raba shaqo kastay cawada qabato inaysan shaqadii wixii ilaahay ka astahilaysanahay maantaad soontay waxaad ku fiirsatiin nabigeena calay slat salaam markau maanta soomo cawada marka waa furtiga muxuu dhahaya ilahi u dembi dhaaf allahuma laka sumtu wacalaa risqiga aftartuga markaas xiji jiray allahuma kfir lii ilahi u dembi dhaaf marka haddau soomay soonka mau ka cibaadadka mau ka istikfaarta u haya nabiga markuu salaada ka bax muxuu dhihi jiray lafdiga ugu soo horeeya astakfir allah salaad buu ka ka tooba keenu haya hadda marka maya macnaha maxuu dareemow haayaa salaadan soo u dukaday sida rabbi raalli garaysa ma taha ilaahayow aniga waxaad adiga jeceshahay ma gaari karo ee adiga dambi dhaafkaada igu gaarsiin macnaha marka nafta saas inaa ula dagaashaa lagaa rabaa laakiin inaa isu aragtid berigaan soomay xala xoogaa qiyaamu leylan sameeyey xala jisaan akriyey awal ma akri jarin awal ma akri jarin awal jisa akrisay laakiin ka badanaa lagaa rabay waxaa inaad naftaan taadaad tusid maqaamka ay joogta maqaamka koreeyo weligaaba isleen hadiiba cibaada la yidhaah oo xagga rabbi la aado naftaan maqaamka ay joogta ka badan in laga raba fiiri hoosa usoo fiirin haddii adduunyo la joogo naftaan kuwa kaa hooseeya fiiri kuwaan waxma haystaan adiga ilahay waxay siiye bilcagsigaa saarran xadiidkaas bukhaari kusoo arooray bukhaari kusoo arooray marka متفق عليه وهذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين أو من رواية المغيرة بن شعبة أيا سيدا سوكا سيغنا قوي وهي الحديث الخامس حديث كشناد مروي وكيل وريك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وحيتري كان وحو هاي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحو هاي إذا دخل العشر هدو قال طبان كأدن بيان رمضان أحيا ونوليجر يا نبيك الليلة هبينك يو نوليجر هبينك أيو نوليجر هبينك مثل تمي على سال نوليها معنى نبيك هبينك عباده الإما جروا لأن هبين كان هدي العبادة يستو وحن نولو كالين غنايا يعني. وأيقظ نبي قوات توسي جري أهله أهل كيسو توسي جري وجد نبي قوات دال جري وشد وحو حر جري المزرع هو سكنت كيسو حر جري ما نبي قويس أيوه كو حر جري طبعك ما كان لغبا قفل ليلة محل له وتا مهما محيط سوماليا حجمعوا حنجارو معنا حوايا هدارتنا هو قبتين سفيعن حنجارو معناها هنا الشقاقة بالدارتين حنجارو نبي معناها وشد المزرع وحالة سفيعن حنجارو جر هنا قفك دوح قبنا محل لو جاي سفيعن مرض ودوق naa shaqo badan u qabana nabiga marka haddii tobanka dambe la gaaro axya leyla kullahu lafdigaasaan ku naqanaynaa habeenkii u noolay jiray nabiga wuxuu yihi calayhi salatu salaam mathalu ladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuruhu mathalu lxayi walmayit nabiga ma dheheno qofka ilaahay xusaayo iyo qofkaan ilaahay xasuusnayn waxay isula mid yihiin qof dhintay iyo qof nool isula mid yihiin labada habeenna sidoo kale waa habeenkaad ilaahay xusto iyo habeenkaada ilaahay xusan habeenkaad ilaahay xusta habeen nool waa maxaa cibaado anwaara habeenkaas taalo xasanaadaa laguu dhigay habeenkaasoo dhan malaa'igta ilahay ku daalaca hayso habeenkaada ilaahay xusan marka maxaa waaye gurgaada mugdi waay maxaa yeele xadiis waxaa jiro oo nabiga yidhi calai slat salaam malaa'igta ilaahay waxay daalactaa guriga qiyaamuleylka lagu samayhayo oo ilaahay lagu caabudayo sida idinka a u daalacatiin xidigaha habeenka dhulka markaad joogto maxaa arkaysaa xidig bixidig oo ka nuur badan oo ka- waa ujeedaa malaa'igtana saasoo kale guryaha ugu jeedaa guriga lagu cibaadaysaayo malaa'igta nuura uga muuqanaa marka gurigaas muxuu yahay guri la nooleeyo waay guriga markaa ilaahay lagu caabudo marka muxuu yahay waa guri dhinto waa marka marka waxaa waaye qofka nabiga marka lee habeenka tobanka u dambeeya uu noolay jare tobanka u dambeeya aada u cibaadaysan jare wa habeenadooda weliba habe ahalkiisa u kaci jare macnaa xaasaskiisa waa kaci jare xaaska wuxuu dhihi jiray jiif ma noo yaalo riwaayo kale xataa waxay ku jirtay ictazala nis- eh, nisaahu nabiga wuxuu ka fogaa jiray naagaha xataa inuu habeenkaas naagla jiifto iyo inuu naagla dheedheelo iyo naagla sheekaysto waksii fogaahay cibaado usoo wada go iyadoo naagta la jiifkeeda uu cibaado yahay ah maxaa kasii fiicnaaday inaad rabulciza keliya ku mashquusho maxaa yeelay tan waxaa ku dhex dheehan xoogaa yar waxaa ku jirto nafta jacaylkeeda shahwo yaraa ku dhex jirto laakiin tan waxma ku jiraan marka waa kala duwan yihiin marka waayo qad ahlo wajadda nabigu waa dadaali jiray jadda waxaa waa waa aad u dadaali jiray aad u dadaali jiray washadda waa xiro jiray almizana nabigu waa xiro jiray walmuraadu alcashru alawaakhiri min ramadaan laga wadaa walmizaruna waxaa waaye alizaaru wahuwa kinaayatun can ictizaali nisaai nabiga maradow dhuuqsa jiray macnaa xaas iyo kulli maku fikiri jiray waxaa waaye si fiican u xanjaaro jiray si fiican ayuu u xanjaaro jiray waqiila muraadka waxaa laga wadaa tashmiiruhu lilcibaadati inuu u xanjeer tashmiir waxaa la yidhahdaa marada marka kor loo soo qaadayo waa xanjeerasho marada kor loo soo qaadayo wa yuqaalu waxaa waaye shadadtu lihada alamri ama kaanaan marada u duubtay macnaha markaad arrin qabanaysa maxaa la jiray aniga hebelaan markaan mara u qaatay Ma goodaan u qaata waa hebel goodaa loo saaray goodka loo saaray waxaa waaye si fiican macnaha u diyaargarooba waayo وايها الحديث السادس حديث كل حاد مروي وايكي لوريي عن ابي هريره تعالى وري رضي الله تعالى عنه قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي وحويري المؤمن القوي حديث كان شيغا يا ابي صباح هذا المؤمن القوي مؤمن كحوق قال خير كيك حوق بدن واي واحب لك جعل يهي الى الله حق الهي اكتيسا من المؤمن الضعيف مؤمن كضعيف حق الهي متك حوق له لو جعل يهي وفي كل لكن متك سوا كمدا خير خير كسبنا marba hadduu muumin yahay khayr waa wada leeyihiin laakiin kana sii khayr badan waayo ixris ku dadaal calaa maa yanfacuka wixii ku anfacayana ku dadaal macnaha waa lagula sii hadlo wahaa wastacin kaalmayso billaahi ilaahay u kaalmayso oo marka waxa ku anfacaya aad samaynaysidna naftaan taadaha tala saaran ee ilaahay tala saaro walaa tacjil anaka caajisin oo shayga ha ka fadhiisanin cajsi waxaa la idhaha waxaa qaban weyse ha ka fadhiisanin waa in asaabaka shay-un shay hadduu ku asiibo oo wax dhibaataa cawad ay kugu dhacaan maalan cibaadaad samaysa cibaadadii aa wax ka dhasheen ama jirkaa ka dhalan karto ama waa ku daashay ama wax lamid a ama musiibo kale xagga ilahay kaaga timiday falaa taqulha dhihin low anii facaltu kaana kada wa kada haddaan saas samay lahay saana ii ahaa lahay maalan cibaadada haddaan iska dhaafi lahay haddaan cawada hurdi lahay beriga shaqada ku dhibtoodeen haddaan beriga saa yeeli lahay waxaa laga yaabaa inaad xaawa qiyaamuleel gashi beris waxaa adoo jiif xalay haddaan jiifo lahay dhibkaadna igale shalayga marka sh- kelimata low maba fiicnaba sideedan maxaa yeelay walaakin qul waxaa tidhaha qadara allaahu ilaaha ii qadaray wamaa shaa facal ilahay waxau doonana waa sameeya ilaahay waxau qadaray ilaha ii sameeye waa isa- waa- waxau ilaahay doonana waa ahahaayaan faina low kalimata low taftaxu waxay furtaa taftaxu way furtaa camala shaydaani albaabka camalka shaydaanka kuu furaysaa maxaa yeelay mar haddaad low bilowdo maxaa imaanayo inaad camaladaada hore aada yarayso inaad camaladaadi aada yarayso marka kelimatu lowba meel iska dhig haddiiba wax ay dhacaan waxaan ama musiiba ha ahaadaano ama wax culays kuga aha naqdaane waxaad tidhaahdaa qadara allaahu wamaa shaa facal ilaahayaa qadaray ilaahay waxau doonana kii sameeya waaye waxau ilaahay rabo ayaa ahaa lahaa xadiidkaana kusoo khatimayna alxadiidu saabi xadiidka toddobaad canhu abi hureyrihi ayaa laga wariyey ana rasuula allahi sala lla alay slam rsulka ilaahi qaala wuxuu yidhi xujibat innaaru naarta waxaa lagu wareejiyey oo lagu xijaabay bishahawaati waxyaabaha macmacaankaha naarta lagu wareejiyey waxujibat jannatu jannadana waxaa lagu xijaabay xijaabka soomaali waa taqaanin waxaa lagu wareejiye waayo aljanna jannada waxaa lagu waxaa lagu wareejiyey bilmakaarihi waxa makaarihida xaalaadka karaahidu ka dhalahayso oo ay naftu nacbaysayso ayaa jannadu ay ku jir- ka dambaysaa muttafaqun caleyh wafii riwaayati muslim waxay aheeday xufat waa lagu wareejiyey badala xujibat waa lagu xijaabay macnaha xufat waa lagu wareejiye oo kalaba oo bimacnaahu baynahu iyo wa baynaha adiga iyo baynkeeda waxaa idiin dhexeeya oo xijaab looga dhigay midaan jannada waxaa xijaab looga dhigay waxyaabihii naftu ay nacbeeday jannadu waxay kaa rabtaa inaad soontid inaad sadaqo bixisid inaad naftaan dadaashid inaad jidka ilaahay ku dhimatid macnaha nafta wixii dhibaayay ayaa aada janno ku gaaroweysaa naarta maxay tahay wixii shahwaad tahay shahawaadka kulligiis fiiri wax naar lagu gala oo dhan xan haddii aad inta lagu hayo naftu waa dhegeysanay ii sheeg hebel maxaa ii sheeg hebel maxaa igaysa akhbaar badan kaaga wada waa dhegeysanaya sida shab naftu waa sii macaansiin haddii lu damca cawada in lagu wacdiyo oo khayr lagu sheegi karo adoo hurdaadka qoorta waa sii socotaa haddii cawada qur-aan la akriyaa lagu yidhaha ama lagu yidhaha juskaan akriya xataa cajal dhegeysa haddii lagu yidhaha adoo xaalka hurdaa marka qof xanteed lagaaga sheekaynaana telefoonkaagi ku socdaa xataa waa iga dhamaada kaarka ma dheheysa waa rabtaa marka naftu maxay rabtaa marka wixii shahawaadka wixii naarta ku geeyahaya shahawaadkaas waa shahawaadkaas waa wixii fiicnayna naftu waa dhibsanaysaa cawada laba ragco ee duko qiyaamuleyl ah ee joogta ka dhiga habeen walba laba ragco duko oo kol dheerta ilaa marka dambe aad gaarto ceshiyaha dukada haddaan dukada hadhow hay maamaa xataa adi kii dukanaayo kii dukanaayo xataa ahlu khayrka ahay maxuu gaaraa labada waa necab yahay muxuu leeyahay guriga haddaan tagama dukan kara haddaan dukanaa waxaa gaaraya labada ragco xataa waa soo gaabine qul walayna cadaynaa ku akriya haddii adigu la yidhaha caaw salaadana dushina waa qaraaxaysanay hal jus inaa ku akrisa xataa waa rabtaa waa qaraaxaysanay macnaa maxaa ubegaysaa dadkaas ku ammaanaha ubegoweysaa markaa kaligaa gurigaad joogtidna sabixisma inaa ku akriso kul dheerta marka naftu maxay taha janno waxa lagu gaaraayo waaba waxa dhibka badan marka naftaan adiga marka ha u naxariisanin waayo macnaha naftaan nafta ku qasab waxa ilaahay daacadiisa maxaa yeele waxa jaljalcan ayadaaba ordayso on kaa rabin waxaa jeljalcan iyadaaba ordaysaba wallahu subxaana wa tacala aclam